Guddoomiyaha degmada Dhuusmareeba Cabdiraxmaan Caliya Maxamed Geedqorobo iyo weheliye ayagaa maamulka degmada waxaana kumid ee golaha deegaanka iyo xildhibaano kumid ee golaha wakiilada galmudug iyo booqasho kaseedanga deegaanka ceel dheere oo hooseeda waa Dhuusmareeba xubnaha maamulka caasimada ayaa ku qayb galanga kulankaas iyoonka dhiirigeliyanga waana unku taageeranga dhismo saldhigga deegaanka oo dhismishay meelfayla maraayta hana sayidkii oo sii isku tashi bulshada iyo ka dhisaayanga dadka deegaanka ceel dheere ee gobolka galgaduuda iyo baahiyaha guud ee ku jarta deegaanka guddoomiyaha deegaanka ceel dheere Saciid Cali Yaashire iyo ku warbiyey xaalada guud ee deegaanka iyo waliyaabo iyo umbaahanyinga in lagu taageeraa arrimahan ceel dheere sida aad joogtiin inay faracii guddoomiyuhu maaragtay oo keena ay ka farcameen oo wax lagu farxo ah madaxweynuhu uu soo booqday waa uu nagu dhiirageliyey qaabka aan wax u qabanay intaas waxaa sii dheer in haddii alla yidhaha isbitaalkii maanta maaragtay ay iskaga imaanayaan ilaa galqoryaal ilaa calijiir salkiisa maaragtay wixii daawa oo wasaaradda caafimaadku ayadana ay noo fududaysay agaasime cabdiweli maaragtay garweyn uu nagu siiyey marka dhammaantiin aad iyo aad aad u mahadsantihiin saldhiggii iyo markii arrinkiisa aan aado isbitaal iyo iskuul aan kasoo tago labadaasoo hadda ceel dheer hadda wuxuu maraa meelaha maarata ugu muhiimsan uu kamid yahay degaanadan sababtoo ah meel waxbarashadii iyo caafimaadkii iskor saaran yihiin waa uun waxyaaba yaryaraa naga dhiman waana saldhigga taasna guddoomiyaha iyo maaragtay guddiga kale iyo madaxdu way soo booqdeen iyo xildhibaanku wayna soo arkeen baahida ka jirta taas markii aan kasii warbaxsho steeshika hadda meesha ku yaala aad ujeedaa waxaa waaye toban toban dollar oo dadka degaanka laga aruuriyey oo qof walba gurigiisi inta loo taga buug lagu qoran layidhi toban doolara lagaa rabaa lagu dhis waa dhul siddeetan mitir oo isku wareega dhinac walba ah xildhibaan cabdiqaadir juna bare oo kumid ee baarlamaanka dowladda galmudug iyo weliba uusan mahadnagaya bulshada reera eel dheere oo isku tashiga bulshiyo ka dhisana xarumo dantaguda waxyaalaha wax looga qaataa waxa ugu badan qofka marka horeyso inuu wax qabsan karo markii wax qabad la arko ee loo soo jeestaa waa ogtiina hadda markii la dhisay meeshaan oo odagu yimid markaan ugu tagnay qolkaas ku jira waxaan ku nir waxaan u baahannahay shaqaale caafimaad in wasaaraddu noo siiyo asuu ku jira qolka wuxuu noo amray shaqaalihi iyo wasaaraddiiba haddaan reeceel laari hille inay halkaas dhistaan cid shaqaalo amrile ma jirto kan waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo neefkiina ridaa iyo wixiina yarkaa iyo iskaashiga inaad lawajibaartaan waxaa qabsan kartaanna qabsataan wixii baakaan inkasoo harana dowladdan u celin hadii ilaha yidhaha adinkuna waxaad ku dadaashaan isku xirnaan iyo isku tashi iyo is-aaminaad guddoomiyaha degmada ahna doqa caasimada galmuduga cabdiraxmaan caliya maxamed geedqorowa oo kormira shaquuse kaseediya deegaanka ceel dheere oo goobta ku hadaliya bulshada ka ammaaniya kaalinta muuqata iyo isku tashiga bulshada iyo ka dhisaayana goowadan duguuda ustoona sheegay inka maamulo ahana garab surnaado doonana waxa ku saabsan wasaaradaha oo tan hadda aan ka hadlaynay hadday tahay caafimaadka hadday tahay waxbarashada hadday tahay biyaha hadday tahay amniga iyo saldhigga hadda aanu ka hadlayno intaasoo dhan wasaaraday jiraan laakiin waa qaadaynaa anigoo xildhibaanadayda deegaanka iyo kan galmudug bakaashanay haddii ilaaha yidhaahdo waxaan rabnaa inaan arrintaasta mas-uuliyaddeedana qaadanno awalna waa ku tala jirnay haddana codkiina waa dhagaysanay waana ka shaqaynayna haddii ilahay idmo